mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda camuud foundation oo uu hogaaminayo xiriiryaha hay-adda ee geeska africa brofesor axmed cabdi ismaaciil ayaa kormeeray cisbitaalka alxayaad ee magaalada borama oo ay ka socoto qaliimo caafimaad oo bilaash ah oo ay maalgelinayso hay-adda camuud foundation loona sameynayo dadka danyarta ah ee aan awoodin inay iska bixiyaan lacagaha qaliinka ee ku dhaqan magaalada borama iyo nawaaxigeeda agaasimaha cisbitaalka alxayaa doctor cabdiraxmaan maxamed abiib ayaa ka warbixiyey qaliinada ay u sameeyeen dadka danyarta ah maanta waxaan joognaa cisbitaalka alxayaad oo ay dhismihiisa lahaayeen camuud foundation ahna teaching hospital ay wax ku bartaan ardayda camuud waxaan maanta halkan u joognaa brograam loogu talagalay qaliimada kala duwan kaas oo ay fulinayaan alxayaad ayna hirgelintiisa leeyihiin camuud foundation qaliimada halkan lagu samaynaya waa bilaash waxayna ka kooban yihiin dhammaan qeybaha kala duwan ee ay ka mid yihiin qaliimada guud kuwa lafaha kuwa dumarka bayaaqadii bishii koowaad ayaynu bilownay cisbitaalka ayayna ka socdaan xiriiryaha hay-adda camuud foundation ee geeska africa brofesor axmed cabdi ismaaciil iyo cabdicasiis ibraahim cige oo ka mid a mas-uuliyiinta hay-adda ayaa dhankooda ka hadlay muhiimadda adeegan caafimaad ee loo sameeyey bulshada danyarta ah waxaana ay sheegeen in ay sii wadi doonaan howlaha samafalka ah ee ay u hayaan bulshada soomaaliyeed brogaraamkaasi kulley wuxuu saboortgaraynayey waxa weyaan dadka masaakiinta ee aan awoodin in waxa weyaan qaliinada ay iska bixiyaan brogaraamkan markii aan shaacinay waxa weyaan waxaa ka soo qayb galay markiiba dad aad u fara badan oo waxa weeyaan baahiyo caafimaad oo aad u fara badan qabay halka markii ay yimaadeenna waxa weyaan baahiyey caafimaad aad ayay uga faa'iidaysteen waxa weyaan waxyaabihii ay u baahnaayeen ee qaliinada ku saabsanaa o dhan waxa weyaan si friya loogu fuliyey camuud foundation keliya kama shaqayso waxa weyaan qaliinadan waxay samaysaa waxyaabo fara badan oo ku saabsan caafimaadka sida dhismayaasha xarumaha caafimaadka hooyadii iyo dhallaanka inaan maanta halkan xamuud foundation iyo cusbitaalka weyn ee alxayaat hosbital ama teaching hosbital aanu ka waramayno howlgalkii qaliinka bulshada lagu sameynay danyartaa waxa weyan heerarka kala duwan ee caafimaad darada ah ee biniaadamka qaarna bixin karaan aanay bixin karin bay camuudna ka duushaa inay gargaar ka bixiso wixii markaa karaanka marka runtii waxaan ku ammaanaa alxayaat teach hosbital inuu yahay cusbitaal laba adeegba qabta oo ah kow inuu horta bulshada ka qabtiro wixii caafimaad la xidhiidha labo iyo in tababar lagu siiyo waxa weyan khaatiirta wadanka usoo baxaysa oo ay ka mid yihiin directorka cusbitaalka maanta jooga cabdiraxmaan iyo jimcaale iyo dhakhaatiirta kusoo tababartay in yihiin bartan ay yihiin qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay qaliinada lacaglaanta ah ayaa u mahad celiyey hay-adda camuud foundation iyo dhakhaatiirta isbitaalka alxayaad anigoo ah ehelada yuusuf nuur xuseen oo in badan xanuunsanayey oo aan wallaahi itaal la lahayn oo aan keennay halkan kabacdina la noogu sameeyey wixii aan u baahnayn oo dhan aad baan ugu mahadnaqayaa isbitaalka ilmaha yaraa hadda aad arkayseen oo magarasa alxayaad ay fuliso iyadoona qaliinka in qaliinka lagii sameeyaa uu maxay bilaash ahaa macaldagooyinkiisii maasha allah tabaaraka allah anaa amino faaraxa oo alxayaad laygu qalay xafiis layga gooyey camuud foundation allah khayraasi